isqabqabsiga iyo isdhalaacaynta ma aha caado ku cusub madaxda iyo siyaasiyiinta ku midaysan magaca dowladda federaalka waxaana mar waliba gudahooda laga soo sheegaa xiisado hor leh iyo khilaafaad daakhili ah kuwaasi oo badankood baraha bulshada la keeno qaar kalena si hoose la iskugu hagardaameeyo cabdiqaadir maxamed nuur oo ah wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka iyo madaxweynihii dowladdii kumeel gaarka ee shariif sheekh axmed ayaa isku biratumanaya weerar dhanka afka ahna isku qaaday kadib markii uu cabdiqaadir jawaab adag ka bixiyey hadal dhowaan kasoo yeeray shariif xilli uu maalintii shalay shir jaraa-id ku qabtay muqdisho kaasi oo uu ku tilmaamay in uusan jirin ciidan dhisan oo ay dowladda federaal ka haysato islamarkaana ay burbureen ciidamadii kala duwanaa ee dalalka shisheeye lagu soo barbaariyey ciidanka dowladdu inuu gaadho mustawo ay la wareegi karaan amniga marka ma joogaan waayo meeshaas waxaan wada ognaha burburkii iyo kala daadkii ku dhaca ciidanka iyo wakhtigay u baahan yihiin in la geliyo haddii marka lagu mashquulo ciidankii istraakjarkiisii si khaldan in loo bedelo iyadoo ujeedooyin gaara laga leeyahay in hubka dad gaara gacantooda uu galo in ciidamada hab aan isu dheelitirayn loo qoro taas waxay shaki gelinaysaa in lagu guulaysan karo amniga inaan sugno ciidanka milatariga maanta hal guutoo dagaalami karta inaysan ku jirin wax badan oo aanan rabin inaan meeshan ku sheegin dartooda ma raba inaan kusii socdo ciidanku waa khaldan yahay sida loo maamulay sida loo hogaamiye waa khaldan tahay sida loo hadda dhisaa khaldan waana sheegaynaa shabaabna waa ka soo horjeeda tasriixan shariif ee ku aadan tayaxumada ciidanka dowladda federaalka kadib wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka ayaa eed dusha kaga tuuray shariif isagoona siyaasiyiinta uu shariif ka mid yahay ku tilmaamay inay yihiin kuwo iska hadaaqaya walow uu carabkiisa ka ilaaliyey in uu cid magac dhawo waxaan rabaa kelimad kooban inaan idhaahdo siyaasiyiinta mawaayahan dambe caadaysatay inay ku cadaystaan maaragta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qaranka waxaan suuragal ahayn inaan ku hoos noolaano dowlad kadibna aan dowladdii ku hoos nooleen ciidamadeedii amniga oo u siman mucaarad iyo muxaafad lagu siyaasad loogu sharxaayo doorasho la raba in lagu aado ciidankii oo iyaga amnigooda sugaayay la ihaanaysto la caayo la aflagaadeeyo waxaa ceeb ah in laga raadiyo magac waxaa ceeb ah in laga raadiyo waan hadlay in laga raadiyo caayda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed durbadiiba waxaa ka daba hadlay oo shir jaraa-id qabtay xildhibaan yuusuf gamaadiid oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka kana mid ah xisbiga uu hogaamiye shariif sheekh axmed wuxuuna dhaliil hor leh u jeediyey wasiirka gaashaandhigga wuxuu ku eedeeyey inuu isagu sabab u yahay jabkii gaaray ciidamada dowladda federaalka dagaalkii cuslaa ee ceel la helayna uu ka soo cararay isagoo jiidaya xargaha jabka laakiin waxaan ogsoonnahay wasiirka gaashaandhiggu inuu mashruuc ka dhigay barnaamijkaas waxaan wada ogsoonnahay goobo badan oo lagu jabay inuu jabkooda hormuud asiga ka ahaa waxaan ka xusi karnaa dagaalkii ceel la helay waxaan wada ogsoonnahay galabka iyadaa ciidanku inay xogta heleen shabaabka soo weeraraya wasiirkuna maadaama asiga uu ahaa wasiirkii gaashaandhiggu ay ula tageen qorshihii ay isaga difaaci lahaayeen oo yidhaahdeen wasiir nimanku way nagu soo wajahan yihiin goobta aan kaga baxno sidaasna aan ku wajahno uu diiday markayna soo weeraraan ayaan iska difaacaynaa uyi xabadda markay ku bilaabatay saddex jaha ee kaga bilaabatayna wasiirku wuu cararay ciidankii ilaalada iyo horimo ka mid ahaa ciidankana siday u ilaaliyaan naftiisu way ka dabayaaceen halkaas waxaa ka soo gaaray ciidankana sababteeda asigaa lahaa wuxuu sidoo kale xildhibaanku sheegay in dagaalkii coos weyne jabkii gaaray ciidamadooda uu mas-uul ka ahaa wasiirka gaashaandhigga ciidamadana geeyey goobtaasi ay ku baabi'een isagoona ka dhigay inay tahay goob amni ah waxaan ogsoonnahay dagaalkii coos weyne ee meelaha ugu darnaa ee dhibaatada inaga soo gaartay ee ka mid ahaa in wasiirku ayagoo saraakiishii hoggaanka ciidanku ay leeyihiin wasiir aan qorshayno xog rasmina aan ka helno in uu saraakiil la soo hadalsiiyey madaxweynuhu uu yidhi madaxweyne meesha wax jooga male waa la geli karaa arrintii ka dhacdayna aan wada ogsoonnahay laguna wada xisaabtaman intaasoo dhacdaa weli si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka ayaa wajahaysa khilaafaad daakhili ah oo aanan horay u soo marin iyadoo ay madaxdeeda isku jeedinayaan dhaliilo tiro badan mid walibana uu midka kale dusha ka saarayo mas-uuliyadda fashillo badan oo gaaray dowladda federaalka kuwaasi oo iskugu jira kuwo siyaasadeed kuwo militari iyo kuwo maamul intaba